أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta hawada inaga dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijkeenna faafreebka wararka waa habeennimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqolixyoafartanka hijri barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobada caawa ayd ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona inshaa allah xabad joojintii magaalada khaza oo dhaqan gashay afar boqol iyo toddobaatan maalmood kadib diyaaradaha dagaalka yuhuudda oo faaruqay hawada magaalada muqaawamada oo cudud ciidan ku soo bandhigay saaxada dagaalka ku dhowaad boqol ka mida maxaabiista muslimiinta oo xabsiyada laga sii daayey dabaaldegyo camimay dhulalka falastiin ee gumaysiga ku hoos jira iyo maxaabiistii ugu horraysay ee yuhuudda oo iyana la daayey sidoo kale barnaamijka waxayd ku maqli doontaan sahaayannada yuhuudda oo soo saartay tirakoobka ciidamada looga dilay dagaalka khaza sidoo kale waxaydu maqli doontaan warbixin ku saabsan howlgalladii ugu muhiimsanaa oo ay muqaawamadu fuliyeen intii ay socotay camaliyadda duufaanta al aqsa maxaan ka ognahay farqiga u dhexeeya bilowgii howlgalka iyo maanta oo yuhuudda isaga baxayaan khaza isbarbardhig aynu umuurahaasi ku samaynayno ayaynu ku soo gudbin doonnaa barnaamijka sidoo kale barnaamijka waxaydu ku maqli doontaan dhacdooyinkii ugu murugada badnaa ee dhegaystayaasha barnaamijka faafreebka aan uga soo tabinnay khaza shan iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaynu idinkugu soo gudbin doonnaa beesha tunni qaybteeda degta jubbada dhexe oo nabadoon ku dhaqa shareecada islaamka doortay iyo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish nuqabo mashaa'ikh iyo mas-uuliyiin kale oo kelmado ka jeediyey munaasabaddaas barnaamijka inta uu soconayo hadduu allah ka raalli noqdo waxaynu intiisa badan aynu ku qaadaa dhigi doonnaa arrimaha filistiin iyadoo barnaamijka ay igala qaybgeli doonaan walaalaha faysal faysal iyo maahir aniguna waan idinla socodsiinayaa wilaayaadka dalkana waad naga dhegaysanaysaan ku soo dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka faafreebka wararka إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى waa hagaag dhegaystayaal aynu ku bilowna barnaamijkeenna xaaladda magaalada khaza ayaa deganaan laga dareemayaa markii ugu horreysay afar boqol iyo toddobaatan maalmood kadib waxaana la isdhaafsaday maxaabiis haddaba maxaynu ka ognahay maxaabiista muslimiinta ee xabsiyada laga soo sii daayey iyo kuwa sahaayannada ah ee la sii daayey wararkii ugu dambeeyey ee maxaabiis isweedaarsiga ku saabsan waxaynu ka waraysanaynaa walaalkeen faysal mahad soomaali oo istuudiha igula sugan haye faysal bismillaahi araxmaan araxiim waad mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir maxamed rabbaani maanta oo axad ahayd waxaa si toosa u dhaqangalay heshiiskii xabad joojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista sidoo kale rabbaaniyo waxaa joogsaday dhawaqa madaafiicda iyo rasaasta noocyadooda kala duwan oo caadi ka ahaa in ka badan afar boqol iyo lixdankii maalmood ee lasoo dhaafay ee deegaanka khaza sidoo kale eesamada magaaladaasi waxaa ka faaruqay diyaaradihii cadowga ee kuwa wax duqeeya iyo noocyada basaaska ee yuhuudda isticmaalaan jawiguna wuxuu ahaa mid aad u degan cabdulqaadirow dhanka kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta saaka meel fagaara ah ayay hay-adda lagu magacaabo saliibul axmar waxay ku wareejiyeen lahaystayaal saddex dumar oo yuhuud ah kuwaasoo ku jiray gacanta kooxaha muqaawamada waxaana dumarkaasi ay wareejiyeen lagu kala magacaabaa ruumi emili dimari iyo sidoo kale duruun waxaana ay qayb ka ahaayeen maxaabiistan la sii daayey ee yuhuuddii lagu soo qafaashay weerarkii barakaysnaa ee toddobadii oktoobar lagu qaaday deegaanada yuhuudda lagu deega شمال الى مناطق الشمال الان الان في هذه المركبات تم هذه الصوره للاسرى الاسرائيليين للاسرى الاسرائيليين في داخل هذه المركبه هذه الصوره المباشره الان الان هذه الصوره المباشره سلمى هذه الان هي الان تتم عمليه كتابات هذه الصور المباشره وتم اخراج الان الثلاث رهائن كما شاهدنا في هذه الصور المباشرة عبر شاشة الجزيرة الآن تم إخراج الأسرى الف... الإسرائيليين الأسيرات من آه، المحتجزات مركبة كتائب القسام نعم dumarkan yuhuudda ah ee la sii daayey ayaa lagu beddeshay ilaa sagaashan maxaabiis muslimiin ah rabaniyo sagaashanka ruux ee xorriyaddooda helay waxay isugu jiraan lixdan iyo sagaal haween ah iyo kow iyo labaatan carruur ah maxaabiistan xorriyaddooda helay toddobaatan iyo lix ka mid ah rabaniyo waxaa laga keenay deegaanada daanta galbeed iyadoo afar iyo tobanka kalena laga keenay bariga magaalada qudus waxayna u badan yihiin cabdulqaadir maxaabiistii yuhuudda ay xirxireen wixii ka dambeeyey markii uu bilowday dagaalka khaza walow qaar aan badnayn dagaalkaasi ay ka sii horeeyeen xabsigooda sida ku cad ee liiska magacyada dhammaan haweenka muslimaadka ee maxaabiista ah ee la soo daayey waxay ka soo jeedaan daanta galbeed iyo bariga magaalada qudus laga soo bilaabo toddobadii oktoobar laba kun iyo saddexiyo labaatan ilaa xabad joojinta maanta oo axad ahayd yuhuudda oo taageero buuxa ka helayey maraykanka iyo dowladaha reer yurub waxay xasuuq ka geysteen magaalada khaza oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan boqol konton iyo toddoba kun oo filistiiniyiin ah oo u badan carruur iyo haween iyo sidoo kale in ka badan kow iyo toban kun oo qof oo nolol iyo geeri lagu la'yahay dabcan warbixinnada qaar ay tilmaamayaan inay ku hoos jiraan burburka baaxadda leh ee magaalada ka dhacay oo qaarkood hay-adihii iyo gurmadkii loo sameynayey lagu soo saari waayey sidoo kale intii dagaalkan uu socday cabdulqaadir waxaa jiray sidoo kale macluul baahsan oo camimtay guud ahaan deegaanka taas oo ay ku dhinteen daraasiin carruur ah iyo dad waayeelo ah waxaana ay noqotay mid ka mida masiibooyinka bini'aadanimo ee ugu xun ee adduunka soo dhaca inta la ogyahay waata marka soomaaliya ma bilowdeen ilaa iyo iminka gurmadkii kala duwanaa ee ku saabsanaa hadday raashin ahaan lahayd iyo biyihii iyo waxyaabihii asaasiyaadka nolosha durbow ma bilowdeen maadaama gaajo badan iyo macluul ee meesha ka jirta waa maasan tahay cabdulqaadir sida heshiiska ku cad wejiga koowaad marka uu bilowdo maxaabiis isdhaafsiga waxaa ku xigay in maalin walba ee khaza iyo deegaanadaas kaleba ay gelayaan wax ka badan lix boqol oo baabuur oo shixnado kala duwan wada dabcan waxay isugu jiraan cunooyinkii la cuni lahaa daawooyinkii dhaawacyada lagu dabiibi lahaa iyo sidoo kale maryihii ay dadka huwan lahaayeen cabdulqaadir marka markiiba way bilaabeen in baabuurta ay ka gudbaan isgoosyadii yuhuudda ay alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan dadka muslimiinta ee walaalaheenna filistiinna nasri iyo guul siiyey kadib sabar badan iyo dulqaad ay u yeesheen duulaan wuxuushnimo ah yuhuudda iyo xulafadooda ay ku soo qaadeen dhulka muslimiinta aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen faysal mahad soomaali markan iyo faysal xasan cali oo garabkayga fadhiya waa tahay faysalow muuqaaladii ugu dambeeyey ee ka imaanaya magaalada khaza maxaad suurad aad inaga siin kartaa adigoo sawir guud ka bixinaya waa sidee dareenka guud ee halkaas ka jira iyo caawa walaalaheen reer falastiin sida ay markaa ku hoyanayaan aad baad u mahadsan tahay cabdulqaadir muuqaalada ka imaanaya khaza dabcan maantay geninkii hore ilaa geninkii dambe ilaa caawa fiidkii waxay ahaayeen muuqaalo iska soo dabadhacayey xabajoojintii markii lagu dhawaaqay ilaa maantana dabaaldegyo ayaa ka soconayey waxaa sidoo kale soconayay shaqada ku saabsan maxaabiis iswadaarsiga iyo diyaargarowga labada dhinacba ay ugu jiraan sidii maxaabiista laisku wadaarsan lahaa daqiiqado ka hor waxaa la iclaamiyey in kooxaha muqaawamada ay wareejiyeen ilaa saddex maxbuus oo yuhuud ah oo sida lagu ballansanaaba maanta in la wareejiyo ay ahayd maxaabiistaas ee saddexda ah ee yahuudda ahna dabcan ee kooxaha filistiiniyiinta waxaa isla daqiiqadaha soo socda lagu wareejin doonaa iyaguna oo ay ku bedelan doonaan ilaa sagaashan ruux oo filistiiniyiin ah sida balantu ay ahayd sidaas si lamid ah ee ciidanka yahuudda maanta waxay ka baxeen qeybo ka mid ah waqooyiga ee magaalada khaza weliba waxaa cajiib ah bixitaankaas isla maanta ah ee warbaahinada waxay sheegayeen inaanan la filaynin oo si lama filaana uu ku dhacay waxaana laleeyahay saraakiisha ciidankaas hogaaminayay ee qeybo ka mid a waqooyiga joogay ayaa durbaba markii xabajoojinta lagu dhawaaqay iyagoo aanan saraakiishooda wax amara ka sugin durbadiiba aagaas isaga soo baxay oo durbaba kasoo insixaabay marka waxay ahaayeen baa leeyahay ciidan halis xoogan ku jiray sidaas daraaddeed ma aysan sugin intaa amar laga siinayo ee wayba kasoo baxeenba sidaas daraaddeed maanta dhaqdhaqaaqa xoogan iyo dabaaldegyada iyo isu socodka dadka aagga uu ka jira waa aagga waqooyiga oo laba degaan oo ay ku sugnaayeen ciidanka yuhuudda ay isaga baxeen sidaasna isu socodkii dadka uu isku furmay qeybo ka mid a waqooyiga ayaa isku furmay sidoo kale maalinta toddobaad ee heshiiskan waxay ka bixi doonaan ciidanka yuhuudda mandiqadii la yidhaahdo netsariim netsariim marka ay ka baxaana insha allahu tacaala waxaa isku furmi doona waqooyiga iyo bartamaha magaalada oo si fiican dadku ay isugu socon doonaan sidaas si lamid ah marka ay ka baxaan wadada rashiid iyo salaaxudiin wadada la yiraahdo iyaduna marka ay ka baxaan waxaa sidoo kale isku furmi doona waqooyiga iyo bartamaha iyo xitaa koonfurta sidaas ay isugu furmi doonaan magaalada sidaas ay isugu furmi doontaa waata aan ka dhexgale meelahan hadda ay ka bilaabeen inay ka baxaan oo kale ma la dhihi karaa inuu culeyska ku saarayo goobihii dagaalada ugu kulola ay ka dhaceen maadaama dhiigbax fara badan ay ka warwarayaan darteed inay ciidankaas u bixinayaan xaqan sidaas weeye oo ciidankan maanta ka baxay waqooyiga waqooyiga wuxuu ahaa meesha ugu badan ee ciidanka lagu fehntay marka ciidanka isaga qudhiisa ayaa jaxiimo ku sugnaa sidaas daraadeed marka in ay soo insixaabaan oo ay meelaha si degdega uga soo baxaan wax la filayay ma ahan laakiin waxaa meesha durbaba kasoo muuqday hasiimada gaartay intaa ay la ekeed taas cagsigeeda maxaabiista maanta markii la isweydaarsanayey muqaawamadu waxay soo bandhigeen dhoolatus cajiiba oo aad u ballaaran iyagoo gawaaridoodii ku socda dareeskoodii dagaalka ku labisan ayay si sharaf leh u wareejinayeen maxaabiista ciidankoodana aagaga isagoo kala xirtay oo waxaa la arkayay aad u hubaysan oo ciidan aad u fara badana waana mashhad ay tacliiqinayeen warbaahinada yahuudda iyo kuwa reer galbeedka oo ay isweydiinayeen waa maxay guusha netanyahu uu ka gaaray muqaawamada hadiiba cududa intan la eg ay magaalada ku kaydsaneyd gawaarida intan la eg ay magaalada ku kaydsaneyd waa maxay guusha uu xaqiijiyey waxyaabaha la isweydiinayay ayay ka mid ahayd hasiimada gaartay ee kiyaanka yahuudda si gaara maamulka netanyahuna dabcan iyaga qudhooda la khilaa yihiin masaadirta qaar waxay sheegayaan netanyahu iyo xisbiga talada haya iyo yahuudda waxaa ku riixayay wadahadalkan inuu ahaa trump oo aad og tahay in maalmo kadib uu la wareegi doono talada arinta khazana waxaa leeyahay trump inuu iska soo afjaro isaga qudhiisa dan ayaa ugu jirtay oo maanta owlowiyaadka horyaala waxaa laleeyahay khaza waxay ugu jirtaa darajada toddobaad ama darajada lixaad ay ugu jirtaa ayaa laleeyahay oo waxaa kasoo horeeya owliyaad fara badan oo yaal sidaas daraadeed wuxuu netanyahu u sheegay baa laleeyahay inuu dagaalkan dagaalkiisa noqon doono uu ku fiirsan doono haddii hadda uusan iska soo afjarin oo owlowiyaad kow ugu horeeya ayay noqon doonaan howlaha isaga u yaala oo dhowr qodob oo khaza ka horeeya ay horyaalaan oo ay ka mid tahay qadiyadda shiinaha ay ka mid tahay qadiyadda canada qadiyadda greenland ukraine arrinta xuduudaha dadka soo galootiga iyo dib u celintooda oo durbaba maalmo kadib uu bilaam doon iyo waxa los angeles ka socda oo ilaa hadda dowladda maraykanka ay wax ka qaban ladahay sidaas daraadeed marka maraykanka qudhiisa dan ayaa ugu jirtay in dagaalkan lasoo gabagabeeyo milatariga yahuuddana dan ayaa ugu jirtay maanta marka mashhadka la arkayana wuxuu ahaa mashhad aad u qoosgelinayay maamulka yahuudda iyo cid waliba oo taageeraysay maamulkan waxaad og tahay maamulkan isaga oo keliya jabkan ma uusan soo gaarin wuxuu soo gaaray cid waliba oo garab taagneed oo ay ka mid yihiin dowladaha maraykanka faransiiska jarmalka iyo ingiriiska oo cudud milatari iyo hub iyo xitaa sirdoonkooda ku taageerayay dagaalkan oo kala qeyb qaadanayay sidii loo heli lahaa maxaabiista intan la eg maxaabiista intan la eg ee maanta qaarkood lasii daynayey oo xitaa aad u caafimaad qabay warbaahinada reer galbeedka qaarkood waxay odhanayeen wax xitaa kama muuqan xanuuno ah jirkooda kama muuqan aad ay u caafimaad qabeen iyo halka lagu hayay ayay isweydiinayeenwaa wax sirdoonadii reer galbeedka oo isugu tageen raadintooda oo la waayey maanta ayay wareejiyeen mandiqada intaas la eg ee la baabi'iyey ayaana lagu hayay oo meel kale lagama keeno waa waxyaabaha aadka ay isu weydiinayeen saas daraadeed marka netanyahu iyo dowladahan taageeraya oo idil shan iyo toban bilood ayay dagaal xoogan u galeen arrintan way gaari waayeen waana farakutiris waxa ay dagaal kusoo furteen maxaabiista oo si fudud ay ku heleen inta ay duqeeyeen sidaas oo kale inta kale ee maxaabiista ah heshiiskii midkan ka horeeyey ayay intooda badan maxaabiista ku heleen haddana netanyahu wuxuu xaqiiqsaday in wax aan heshiiskan ahayn uusan mari karin maanta waxaa la arkaya isagoo xafiiskiisa fadhiya oo marba telefoon qabanaya oo halkee lasoo maraya iyo maxaabiista halkee lasoo marsiinaya marka mucaaradkii dadkii mucaaradaya oo ku kacsanay ee yahuud aha waxay odhanayeen intan oo miiska aad telefoona oo aad la fadhiso oo keliya haddiiba maxaabiista lagu soo deyn karo waxaan oo dagaala maxaa dadka u gelisay intaanoo askara oo dheeraada maxaa lowa marka xitaa qalqal xoogan ayaa isaga iyo awooddiisa iyo maamulkiisaba hareyn doona marka howshan ay dhammaato oo waxaa laleeyahay xabajoojintan iyo maxaabiisadaarsigan kadib waxaa xigi kara waa dhicitaanka xukuumaddiisa aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen faysal xasan cali oo sawir guud inaga siinayey mashhadka guud ee magaalada khaza allah waxaan oga baryaynaa walaalaheen reer falastiin in uu u xoojiyo nasriga allaah uu ku galladaystay waa hagaag dhegaystayaal waxaad ula socotaan barnaamijkeenna faafreebka wararka qaybihiisa hore markanna aanu eegno sahaayanada yuhuudda ayaa waxay soo saareen tirakoobkii ciidamadooda looga dilay dagaalka khaza iyadoo aynu idiin soo gudbinayno warbixin ku saabsan howlgalladii ugu muhiimsanaa ee ay muqaawamadu fuliyeen intii ay socotay camaliyadda duufaanta al aqsa waa kan walaalkeen maahir maxamed oo warbixintan inoo sii amba qaadaya si kasta oo ay wehel ula noqotay qurbada kelinimada hudlaan iyo go'doon oo ay u dhadhamisay mixnadda ay leedahay ku keli noqoshada dariiqan isma aysan dhiibin kamana gacmo laaban qayladhaanta waayeelada cirdigooda lagu tuntay iyo oohinta carruurta camimtay waddooyinka filistiin iyaga oo jeebaysan iyada oo dib u milicsanaysa sooyaalkeeda ku sharfan cisiga iyo karaamada ayna tahay magaalada keliya ee ka santaagtay gumaysiga ee ku taalla dhulka muqadaska ah waxay dusha u ridatay mas-uuliyadda difaaca mid ka mid ah muqadasaadka ugu waaweyn ee islaamka iyo ehelkeeda mustadcafiinta ah iyadoo indhaha ka laabanaysa wixii mucaanaad iyo masaa'ib ah ee soo maray ayay u diyaargarowday cadowgeeda mar kalena lugaha ugu jiiday jaxiimo aysan yuhuuddu weligood ku dhadhamin filistiin taas oo dib u xusuusisay taariikhda wixii ay awowayaashood ku dhadhamiyeen khaybar iyo madiina maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegnayd toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatan ghaza waxay dadkeedu mar kale yuhuudda sahaayinada ah ku fureen albaabada dagaalka si ay kaga cadgoostaan cadowga muddada toddobaatanka sano ah madaxa kaga taagnaa una dareensiiyaan in waddada halganka ay weli ku taagan yihiin saldhigyadii ciidan iyo derbiyadii ay dhufaysyada ka dhigteen ayaa saacado gudahood dhulka galay taangiyadii ay ku tacab iyo tiir beeleen ayaa dacarta lagu leefsiiyey bacaadka ghaza askartii lagu sheegi jiray kuwa ugu awoodda badan bariga dhexe ayaana kumanaan ka mid ah ghaza looga qaaday naxasho halkii dhaqaalihii tobannaan sano la korinayey uu hoobtay maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa qirtay in maalmihii ugu horreeyey ee howlgalkii toddobadii oktoobar laga dilay kun boqol siddeetan iyo sagaal ruux kuwaas oo siddeed boqol shan iyo toban ka mid a uu ku sheegay dad rayida halka dhaawacyada ay gaarayaan wax ka badan toddoba kun iyo shan boqol halgankii duufaanta al aqsa ee dhulka la galay haybaddii iyo awooddii ciidankan kadib waxa ay madaxda sahayanada iyaga oo kibir isbadaya ciidankooda soo geliyeen dagaal weyn si ay u soo ceshtaan awooddoodii una aaragoostaan balse duulaankan ayaa noqday jaxiimo kale oo netanyahu uu cagaha u geliyey askartiisa kadib markii boqolaal askar ah iyaga oo sanduuqyo lagu wado meydadkooda dib loogu celiyey eheladooda kumanaan kalena iyaga oo dhaawacyo ah la geeyey cisbitaalada halka tobannaan kale iyaga oo beelay dhimirka lagu daryeelaya goobaha dadka lagu xanaaneeyo intaas oo ay usii dheer yihiin tobannaan kale oo isdeldelay kuwan waa qaar ka mid ah weeraradii ugu xoogganaa ee muqaawamadu la beegsadeen ciidanka gumaystaha ee ku soo duulay marinka toddobada bishii tobanaad ee labada kun saddex iyo labaatan kooxaha muqaawamada filistiin ayaa saaruukh la beegsaday gaari nooca ciidanka daabula oo ay saarnaayeen askar ka tirsan yuhuudda kaasi oo lagu beegsaday magaalada shujaaciya ee waqooyiga qidaaca weerarkaasi ayaana lagu dilay ilaa kow iyo toban askari toddobadii bishii laba-iyo tobanaad labada kun saddex iyo labaatankii ciidan ka tirsan sahayanada oo howlgallo ka waday waqooyiga magaalada khaza islamarkaana ku howlanaa raadinta maxaabiista ka maqan ay muqaawamadu la beegsadeen weerarka miina kaasi oo lagu dilay wiil uu dhalay gaadi aysenkod oo ka mid ah wasiirada dagaalka ee kayaanka gumaystaha tobankii bishii koowaad labada kun afar iyo labaatankii kooxaha muqaawamada filistiin ayaa beegsaday askar ka tirsan cadowga oo doonayay in ay soo galaan mid ka mid ah albaabada nafaqyada ku yaal dhulka hoostiisa waxaana allah fadligiis camaliyadaasi lagu dilay ilaa kow iyo toban sahaayano ah oo ka tirsan qaybta farsamada ee ciidanka gumaystaha sagaalkii abriil labada kun afar iyo labaatan xoogaga waxaiskacaabinta filistiiniyiinta ayaa fuliyey laba weerar kuwaasi oo lagu laayay askar badan oo ka tirsan ciidanka sahayanada weerarka koowaad ayaa ka dhacay mandiqada azana ee koonfurta khan yunis waxaana lagu khaarajiyey ilaa sagaal askari iyadoo isla weerar maalinkaas ka dhacay galbeedka magaalada khaza lagu dilay ilaa shan kale sagaalkii bishii kow iyo tobnaad labada kun afar iyo labaatankii dagaalyahanno ka tirsan kooxaha muqaawamada filistiin ayaa weerar qorshaysan ku qaaday guri ay deganaayeen askar ka tirsan ciidanka yuhuudda oo ku yaal magaalada beytlaahiya ee dhaca waqooyiga qidaaca muqaawamada ayaa markii hore ku guulaystay in ay toorey ku dilaan ilaa saddex askari oo ilaalo ka hayay guriga kadibna waxay toogteen dhammaan askartii ku sugnaa goobta iyaga oo soo khaniimaystay hubkii uu lahaa cadowga waxay sidoo kale howlgalkaasi dagaalyahanada filistiiniyiinta ay ku soo furteen tiro maxaabiis ah oo cadowga uu ka qafaalay waqooyiga magaalada khaza toddoba iyo labaatankii bishii kow iyo tobnaad labada kun afar iyo labaatankii dagaalyahan ka tirsan kooxaha muqaawamada filistiin ayaa mukhayamka jabaaliya ka fuliyey howlgal nafurnimo ah kadib markii uu isku qarxiyey askar sahayna ah oo gaaraysay ilaa shan askari kuwaasi oo noqday wax dhintay iyo wax dhaawacmay soddonkii diseembar labada kun afar iyo labaatan kooxaha wax iska caabinta filistiin ayaa waqooyiga magaalada khaza ka fuliyey weerar xoogan oo lagu dilay ilaa shan askari oo sahayna ah laguna gubay taangii nooca meerkaafaha loo yaqaan oo ay ku gubteen dhammaan askartii saarnayd shantii bishii koowaad labada kun shan iyo labaatan dagaalyahanno ka tirsan kooxaha muqaawamada filistiin ayaa weerar ku qaaday askar yuhuuda oo ku sugnaa waqooyiga magaalada khaza weerarkaas ayaana lagu dilay ilaa toban askari kow iyo tobankii janaayo labada kun shan iyo labaatan taliska ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa iclaamiyey in afar askari looga dilay waqooyiga marinka islamarkaana looga dhaawacay askari iyo sarkaal kadib dagaallo xoogan oo ay la galeen kooxaha muqaawamada askarta dhimatay ayaana ka tirsanayd guutada naxaal sidaas ayay kooxaha muqaawamada filistiin jaxiimo lugaha ugu geliyeen askarta sahaynada ee duulaanka ku soo qaaday marinka khaza inkastoo ay adeegsadeen tiknolojiyadda casriga una samaysteen taangiyo ka ilaaliya weerarada haddana waxa ay awoodi waayeen in ay ku hor sugnaadaan dagaalyahano hubkoodii uu yahay qoryaha a k afartan iyo toddoba iyo baalootooyinka r b g-ga waxayna shan iyo toban bil kadib iyaga oo madaxa foorarinaya ay dib ugu laabanayaan xeryihii ay kasoo duulaan tageen iyaga oo jiidaya raadadka guuldarrada astaanna u ah in uu soo dhowaaday wakhtigii uu zuuli lahaa kayaankooda aad buu u mahadsan yahay walaalkeen maahir ayuu kaasi ahaa welina barnaamijkanna faafreebka wararka ayaad dhegaystayaal dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga ah el andalus gaar ahaan barnaamijka faafreebka wararka ayaa muddadii uu socday dagaalka khaza idiin soo tabinayay dhacdooyin murugo leh oo ku saabsan cudwaanka khaza xubintaas waxaa in badan inoo soo tabinayay walaalkeen ismaaciil salaad haye ismaaciil maxaad ka xasuusataa majaasirtii ama xasuuqii ugu darnaa ee aad tabiso inta dagaalkaas uu socday haye ismaaciil bismillaahi araxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka haddii aan si kooban uga hadalno xubinta aan uga hadalno khaza iyo cudwaanka yahuudda oo aan ku soo gudbin jirnay majaasirta iyo xasuuqa yahuuddu ay ka wadeen muddo sanad iyo bar magaalada khaza oo ay ku xasuuqayeen dadka muslimiinta ee reer falastiin walaalka tani markii uu bilowday duulaanka duufaanta al aqsa toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii ilaa yowmina haada xubintaasi waanu wadnay oo waxaanu kusoo gudbinaynay barnaamijkeena faafreebka wararka habeen kasta xilliga uu baxayo xubintanna runtii waxaan kusoo gudbinnaa oo aan ku bilownay inaan kusoo gudbinno si dadka muslimiinta ah eena dhegaysanaya ay u ogaadaan bal dhibaatada ay walaalaheenna muslimiinta reer falastiin kala kulmayaan cudwaanka yahuudda xubinta laba qeybood baa looga hadlaa tan koowaad waxaa lagu soo gudbiyaa xasuuqa yahuudda ee maalinkaa dhaca iyo khasaaraha ay maalinkaa geystaan haddii ay tahay dadka muslimiinta ee shahiiday ama dadka muslimiinta ee dhaawacmay sidoo kale waxaa qeybaha dambe ee xubinta lagu soo gudbiyaa dagaalka muqaawamada reer falastiin ay kula jiraan cadowga yahuudda ee xamlada duufaanta al aqsa iyo markaa dagaaladii maalinka dhaca iyo khasaaraha cadowga la gaarsiiyo iyo haddii ayba jirto qirasho cadowga ah in maanta dagaaladii dhacay khasaare lagu gaarsiiye marka xubintu horta labada jaanib ayay ka kooban tahay waana xubin taqriiban socoto shan daqiiqo ama daqiiqado ka yar oo lagu soo khulaaseeyo sidaan tilmaamnay macluumaadka ku aadan xasuuqa yahuudda iyo howlgallada muqaawamadu ay sameeyaan xasuusteeda xubintani markii aanu bilaabaynay oo cudwaanka yahuudduna uu bilow ahaa runtii waa xilligii ugu badnaa ee xasuuqyadu ay dhaceen runtii xilligaasi markii aad xubinta diyaarinaysid runtii wax aada u xanuun badan baad dareemaysaa oo aad la kulmaysaa yacnii wax aan la fiirsan karin majaasir dad shuhado aada u fara badan oo shahiiday qaar dhaawacmay shuhado googo'day dhismayaal daaro dhaadheer oo intaa oo dabaq ah oo hal mar wada dumay oo dadkii shahiiday iyo kuwii dhaawacmay aan la kala garanayn oo qaab loo soo bixiyay ay adag tahay marka ninka wariyaha diyaarinaya runtii wax oo aada u xanuun badan ayuu markaa la kulmayaa dabcan markii aanu baahino oo idaacadda aan kasii baahinana dadka dhegeystayaasha ah eena dhegeysanaya muslimiinta iyaguna way la xanuunsan jireen runtii warcelino kala duwan baan dhegeystayaashina kala kulmi jirnay habo u badnaadaane dadka baraha bulshada nagala socda ama mareegaha internetka oo runtii yacni shucuurkooda markii aan soo gudbino xubintaa cabiri jiray iyo dadka wilaayaadka ku dhaqan qudhooda oo runtii aad ula xanuunsan jiray marka waxyaabaha xusuusteeda ilaayo haatan aan ka go-in waxaa ka mid ah xilligii xubintan ay bilaabanaysay oo aan diyaarin jiray runtii waxyaabaha ilaayo haatan aan xasuusto waxaa ka mid ah xasuuq xilli habeenaa dhacay oo yahuuddu ay ku qaadeen cisbitaal la yidhaahda macmadaani oo ku yaala magaalada khaza cisbitaalkaasi yacni dad kor u dhaafaya lix boqol oo ruux ayaa markaa ku shahiiday duqaymihii iyo xasuuqii ay halkaa ka geysteen waa xasuuq runtii ka soocan ama ka duwan xasuuqyada yahuudda oo tiro intaa la ego dad muslimiin ah oo hadda caruur leh oo haween leh oo dad waayeelaa leh dhallinyaro ku jiraan qaarkood ahaa dad bukaano ah oo cisbitaalka jiifay ayaa shahiiday runtii habeenka khasaaruhu waxaan xasuustaa xilligii dhacdadaasi aan diyaarinaynay maadaama xasuuqaas xilli habeen uu dhacay tirada khasaaraha xitaa tirada khasaaruhu waa uu sii kordhayay ilaa maalinkii habeenka ku xigay ilaa habeenkeedii kale oo hadba warbaahintu tiro hor leh ayay soo qorayeen marka waxyaabaha kale ee weli aan maskaxdeeda ka goyn waxaa ka mid ah xasuuqyadii hadda aan tirada lahayn ee maalinlaha ahaa ee ka kala dhacay xeryaha qaxootiga ee jabaaliya xerada qaxootiga ee annusayraad loo yaqaano xerada qaxootiga ee ashaati oo iyadu meel xeeba ku taalla runtii xitaa dad badan oo hadda dhegeystayaasheenna ah iyo markaad warbixinadan diyaarinaysid ama macluumaadkan aad soo diyaarinaysid magacyo badan baan ku barannay oo xaafadaha khaza ah sida jabaaliya oo kale sida nusayraad xayi shujaaciya xayi zaytuun oo kale yacnii iyagu maalin walbaba majaasirta iyo xasuuqyadu waxay ahaayeen kuwo yowmi ah oo iska dhici jiray waxyaabaha marka aadka aan ula yaabi jiray waxaa ka mid ah in maalinkii dad ku dhow saddex boqol oo ruux ay shahiidi jirta marka qaar mararka qaar afar boqol la diiwaangelin jiray tirada dhaawacyadana ay yihiin kuwo intaa ka badan marka xusuusteeda kolley sidaan horu sheegay marka weli waxaan qalbigeyga ka go-in xasuuqyadii ka dhacay xeryihii qaxootiga jabaaliya cisbitaalka ashifa loo yaqaano xaafadda xayi shujaaciya xayi zaytuun sidoo kale waxaa xusid mudan oo sanadkii hadda lasoo dhaafay ee labadii kun iyo afar labaatankii awaa'ilkiisii xasuuqyada ugu badan dhanka waqooyiga way ka soo wareegeen oo dhanka koonfurta gaar ahaan magaalada rafax oo kale iyadana xasuuqyo dhowr ah ayaa runtii ka dhacay oo la wada xasuusto oo runtii warbaahintuna ay aada u taqdiyeen jirtay waxyaabaha runtii ilaa iyo haatan marka laga hadlayo soo tebinta macluumaadka khaza ku saabsan ee cudwaanka yahuudda waxaa ka mid ah yacni xasuuqyada a ujeedid ee boqolaalka ruux ay ku shahiidayeen kuwana ay boqolaalka intaa la egna ay ku dhaawacmayeen in runtii ay barbar socotay in dadkii muslimiinta ee reer falastiin ay gaajo u dhimanayeen oo waxay cabaan iyo waxay cunaan midna aysan haysan waxaa kaloo mashaahidda xanuunka badan ka mid ahaa in dadka markay dhaawacmaan oo cisbitaalada khaza la geeyo aysan helayn gargaarkii caafimaad ee loo baahnaa ama deg dega ahaa oo runtii cisbitaalada qaarkoodna la duqeeyey qaarkood ay yuhuuddu go'doomiyeen qaar ay la wareegeen oo intay xataa soo galeen dadkii bukaanada iyo dadkii xitaa markaa madaafiicda ka dhuumanaya ee halkaa ku soo cararay ay halkaa ku laayeen oo weliba cisbitaalada qaarkood gudahood ay ku duugeen iyagoo si xun intay u dileen marka waxaa intaa usii dheeree cisbitaaladu inay gawaabsi eed amayba ka dhammaatay wixii daawo ahaa magaaladuna khaza runtii saad wada ogtihiin waa magaalo go'doonsan cudwaankan markii uu bilowdana go'doon kale ayay sii gashay oo yuhuuddu ay geliyeen marka qofka markuu dhaawacmo oo cisbitaalkii la geeyo xitaa waxaa adag in cerbad dhiigjoojin ah lagu duro oo dadku halka ay isaga shahiidayeenba waxyaabaha xanuunka badan ee ilaayo haatan aan iloobin waxaa ka mid a dadka qaar markii inta badan yahuuddu waxay duqayn jireen daaraha dheerdheer ee khaza ku yaala khaza sidaad la socotaan waa meel daaro badan oo dabaqyadu ay dadka degan yihiin dabaqyadaasi yacni dadka marka qaarna dhexda ayay ka deganaayeen qaar hoosay deganaayeen qaar dhinac sare ayay deganaayeen dabaqa markay yuhuudda duqeeyaan waxaaba adagba dadkii nolol in lagu gaaro hadduu qofka dhaawacmo haddana waxaaba adagba qofka markuu shahiido in meeshaa la duqeeye laga soo saaro marka waxyaaba marka waxay ahayn mashaahid midba midka kale uu ka daran yahay xataa markaad xubinta diyaarinaysid oo aad duubaysid oo aad doonaysid inaad nashrisid tirada ma maalinkaa shahiiday haddii maalan boqolaal yihiin ama laba boqol ama boqol ay tahay adigaa duubaya ee wariyaha ayaa ka naxaya runtii oo haddana wax hataa ma ahan wax maalmo u dhexeeya waa wax maalin walbaba dadku ay intaa tiradaa shahiidayeen oo habeen walba aan sheegi jirnay intaasoo boqol ama boqol ruuxa shahiido reer falastiina oo caruur iyo haween iyo dad waaweyn ay ku jiraan oo boqolaal kalena waa dhaawacmeen intaasoo dhismayaala burburtay tirada shuhaadada halkaasay maraysaa marka runtii waa wax xanuun badan qofka muslimka ah dhegihiisa markay kusoo dhacaan uu aad iyo aad ula damqanaya marka inahaas ayaan kusoo koobi lahaa runtii xasuusteeda xubinta aan uga hadalno xaaladda kaza iyo cudwaanka yahuudda oo bilowgeedii runtii aan mushaaraka ku lahaa waxyaabihii aan ka xasuustana intaas ayay u badnaayeen iyadoo inta kalena walaalaha kale ay hadda ku guda jireen oo ay dadka u baahinayeen aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ismaaciil salaad guuleed waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijkeena faafreebka wararka ayaanu isla soo gaarnay markanna beesha tunni qaybteeda degta jubbada dhexe ayaa waxa ay doorteen nabadoon ku dhaqa shareecada islaamka iyadoona munaasabad ballaaran oo ay soo qabanqaabisay beesha oo uu ka soo qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish iyo mas-uuliyiin dhowr ah marti sharaf iyo mashaa'iq ugu horreyn waxaa munaasabadda hadal ka jeediyey suldaanka guud ee beesha tunni suldaan cabdulqaadir waxaana munaasabadda uu ka jeediyey kelimad dardaaran ah alxamdulilaah ilaah baa mahadsan mahad bilow iyo dhammaad ba aan lahayn allihii naga dhigay dad muslimiina na siiyey nimcat lislaam waliimaan nimcat ljihaad nimcat sixa nimcat firaaqa iyo nimcadan aan maanta u kalansannahay oo dowraad iyo diin iyo aan ku qaadannay allahaasaan in badan u mahad celinaynaa dowradan magaceed uu ahaa abuubakar asadiiq shacaarkeeduna ahaa an yanqusu diin wa ana xayun oo isugu jirtay wadatashi iyo dowro wadatashigaas oo lagu doortay nuqubo cusub laguna bedelay nuqbadii hore waxaan codsanayaa suldaanka cabdi cumar iyo nabadoonnadii la shaqaynayey dadka hadday soo shaqeeyaan waxna waa saxaan waxna waa khaldaan waxaan kaloon la dardaarmaynaa naqiibka cusub iyo nabadoonnada awalan inaan ilaahay uga baqno qabaa'ilada daraskeenna iyo keenna qabiilkeennaba daraska inaan daras wanaag kula dhaqanno qabiilkeennana wanaag iyo sharaf aan kula dhaqanno aan u turno aan ka warqabno diintana aan gaarsiinno taasna waa idinkula dardaarmayaa dhammaantiin lixdii qof ee la doortayba inaad isku garab istaagtaan iskaashataan wada tashataan dacwada dadka aad gaarsiisaan taasna waa dardaarmaya waxaan kaloon la dardaarmayaa shacab weynaha tuniyeed waxaana laga rabaa dadkaas xilka aan u dhiibnay inaan garab istaagno hili hooba aan la garab istaagno diinta ilaahay u gargaarayaan ilaahay kitaabkiisa ay ku sugan yihiin macsi iyo munkar kuma addeecino laakiin inta kale sami dhaaca nalaga rabaa inaan garab istaagnaa nalaga rabaa soomaalida waxay ku mahmaadaa far keliya fool ma dhaqdo faar ay bixisaa gacmana wada jiray wax ku gooyaan inaan garab istaagno diyaar ma u nahay ilaahu markhaati ka ahow waxaan rabnaa dadkaas dhallinyarada ah ee maanta hoggaanka aan u dhiibannay iyaga ma dooran mana codsan inaan qoorqabad ku gelinay waa arkayseen bayaankii meeshaan aan ka akhrinayna ballantu hadal maaha diin waaye diinta aan ka run sheegno waxaan kaloon halkan ka dhahayaa nimanyow waa u jeeddaan gaaladu waa isu soo bahaysatay waxaan rabnaa gaaladaas inaan meel uga soo wada jeesanno aan iska difaacno difaacda aan u istaagno diinteenna aan garab istaagno walaayaadkeenna aan la shaqayno hiili hoob aan la garab istaagno waxaana kaloona laga rabaa amniga inaan ilaalinayno waa ballanqaadnay waxyaabaha amniga arqaladaynaya haddaan annaga dhalnay haddayna la dhasheen inaan gacanteena ku soo qabanno wixii xun oo daroogada ee fisqiga la wareegaya inaan annaga gacanta soo qabanno ilaahay waxaan ka baryaynaa gaalada allaha jebiyo mujaahidiinta allaha u gargaaro kulankan allaha nagu cafiyo meeshaan ka oomanahay allaha naga waraabiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa maraykanka helaagga ku socda allaha u siyaadiyo khaatimadeennana shahaado allaha noogu khatimo wasala allahu wasalama calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam sidoo kale munaasabadda waxaa laga akhriyey bayaan ay si wada jira u soo saareen beesha tunni oo ku saabsan sidii loo garab istaagi lahaa jihaadka ka soconaya bariga afrika cadowgana beri looga noqon lahaa
bismi illaahi araxmaani iraxiim kulan ay isugu yimaadeen walaayada jubbada dhexe iyo salaadiinta nabadoonnada samadoonnada culmaa-udiinka waxgaradka iyo ganacsatada beesha tunni ee qeybteeda degta jubbada dhexe kulankaas oo ka dhacay deegaanka xaranka ayna goobjoog ka ahaayeen nuqubada waxgaradka walaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada hoose ee beesha tunni kulankaas oo ahaa wadatashi ayna barbar socotay dowro socotay muddo shan maalmood ah wadatashi iyo isxog waraysi dheer kadib waxaa la doortay naqiib cusub iyo shan nabadoon kuwaasoo la shaqayn doona walaayada jubbada dhexe waxaana laga soo saaray bayaankan kow beesha waxay isla qaadatay in la dardargeliyo dacwada mii iyo magaalaba lana buuxiyo goobaha waxbarashada rag haween iyo carruurba labo beeshu waxay naf iyo maal ay u huraysaa difaaca diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda saddex beeshu waxay baaq toobadkeen ah u diraysaa dhammaan kuwa ka dhashay ee ka tirsan murtadiinta afar beeshu waxay ka soo horjeedaa xaalufinta bey-ada iyo jarista dhirta qooyan gubista dhuxusha qodista warooyin ceelal cusub iyo oodista goofafka shan beeshu waxay kula noolaanaysaa beelaha kale ee muslimiinta deris wanaag lix beeshu inay u dhega nuglaato baaqyada iyo awaamiirta ka imaanaya walaayaadka toddoba beeshu waxay ballanqaadaysaa inay ilaalinayso amniga ayna ka hortegayso wixii arqaladaynaya siddeed waxaa la ysla qaatay in laga hortago daroogada iyo fisqiga iyo fasaadka sagaal beeshu inay wax gorgortan ah ka gelaynin ayna ka tanaasulaynin ku dhaqanka shareecada islaamka toban beeshu waxay ugu hambalyaynaysaa beelaha soomaaliyeed sida ay uga hortageen uguna dhabar adeegeen duulaankii xasan garguurta iyo axmed madoobe ay ku soo qaadeen deegaanada lagu xukumayo shareecada islaamka koob iyo toban beeshu waxay ka soo horjeedaa dhulboobka ka socda magaalada muqdisho oo ay wadaan kooxda murtadiinta uu hoggaaminayo xasan garguurte labiiyo toban beeshu waxay ka soo horjeedaa in etoobiyada xabashida ah lagu wareejiyo qayb ka mid ah beriga iyo badda soomaaliyeed saddex iyo toban beeshu waxay ka tacsiyadaynaysaa istishaadkii waalil walaayaad sheekheenna sheekh maxamed mire jaamac waxayna caddaynaysaa in ay u aari doonto insha allah afar iyo toban beeshu waxay tiiraanyo murugo leh ay ka muujinaysaa gumaadka sahyuuniyadda yahuudda oo ay ka wado dhulka falastiin oo ay xoogga ku haysato waxaana walaalaheenna reer falastiin aan ilaahay uga baryaynaa inuu culayska ka qaado shan iyo toban waxaan ku faraxsannahay musiibada halaagga ka socda saliibiyiinta maraykanka waxaana ilaahay ka baryaynaa inuu u saa'iidiyo dabka duufaanka iyo dhulgariirka waayo maraykanku wuxuu yidhi waxaan gubayaa khaza muslimiintii uu gubi lahaa isagaa ilaahay gubay allaahu akbar الله أكبر فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ugu dambayntiina dhegaystayaal waxayd ku soo dhowaataan waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo munaasabadda hadallo goobaaba ah ka jeediyey alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin yaquulu allahu tabaaraka watacaala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أيام mahad iskale subxaanaه watacaala allihii inagu kulmiyey makaankan aan fadhinno inagoo ka tashanayna danaheenna adduunye iyo tahena aakhiraba inagoo ka tashanayna ilaahayga inoo suurageliyey inaan isugu nimaadno meeshaan gobollo kala duwan aan ka nimaadno allahaas ayaan u mahad celinaynaa subxaanaه watacaala bacd alxamdulilaahi waxaan u mahad celinayaa walaalaha martida ah ee inala jooga iyo raggii culammada ahaa ee muddadii dowladda aynoo socotay duruusta ina siinayee nagula sabrayay geedaha hoostiisa wakhtigoodana inoo huray ilaahay subxaanah wa tacaala iyagana waxaan leenahay miisaankooda xasanaadka allaha ugu dara sidoo kale odayaasha ka soo safraya beesha jubbada hoose iyo shabeellada hoose innagana martida inoo ahoo jubbada dhex inala jooga iyagana waan u mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran safarkooda iyo dadaalkooda guud ahaan odayaasha beesha tunni si guud waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin kulankiina iyo isumaatinkan iyo wadatashigaan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa walaalaha inala jooga ee bahda iclaam ka socda ee warka geedkan hoostiisa aan isugu sheegna adduunyada inteeda kala gaarsiiye ee u taagan iyagana waxaan leenahay ilahay camalkiina ha barkayo allah idinka aqbala intaa kadib walaalayaal maanta waxaan u fadhinaa halkan dowro iyo wadatashi beesha tunni ay lahayd oo gogasha iyagu ay dhigteen innaguna ka wilaayahaan kaalinteenna iyo gacanteena aan ku lahayn oo aan ugu talagalnay beesha tunni arrimaha dhexdooda yaalla inaan ku wanaajina ilaah ayaa ku mahadsan qorshihii sida aan u dejinnay ee noogu talagalnay odayaashii hoggaanka ahaa iyo wilaayadu ay ugu talagaleen iyo si ka wanaagsan uu ilaahay inooga dhigay subxaana wa tacaala allah ayaan uga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala gogoshaas iyo dowradaas oo magaceeda aan u bixinnay abubakar sidiiq radia allahu canhu ardaa waxaan iyadana shicaar uga dhignay hadalkii u lahaa abubakar ayanqusu diin wa ana xayun diinku miyuu nusqaamaya anigoo nool reer tunni marka waxaan ka rabnaa qof walba oo beeshaan ka dhasho oo qaangaaroo caaqila rag iyo dumarba halhayskiina inuu noqdo ayanqusu diinu wa ana xayun inuu noqdaa la rabaa anigoo nool miyaa ilaahay diinkiisu nusqaamaya saaad ogtihiin maanta dhulkeenna duunlaan yaa lagu soo qaaday guryaheenna yaa la haystaa magaalada baraawe beeshaan ay leedahay yay maanta gacanta ugu jirtaa gacan cadowa ku jirtaa soo maa waxaana laga doonayaa marka maanta kulankan aan isugu nimid ee midnimadiina aan ku raadinayna ujeedka laga leeyahy waxaa ka mid a midnimadaa ilaahay uu idin waafajiyee naqiibka cusub aad ku doorateen inaad ilaahay kitaabkiisa ku garab istaagtaan jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeennii faafreebka wararka oo caawa intiisa badan aynu diiradda ku saarnay arrimaha filistiin iyo walaalayn reer khaza intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa tan iyo kulantideenna dambe barnaamijkan oo kale intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى